bartilmaameedka weerarka waxa uu ahaa dhismo ay degganaayeen odayaal dhaqan iyo saraakiil ciidan oo la sheegay in maalmihii ugu dambeeyey ay wadeen abaabul dagaal oo ka dhan ah kooxda al-shabaab fariisimahooda galbeedka gobolka hiiraan jugta qaraxa oo laga maqlay guud ahaan magaalada beledweyne ayaa waxaa xigay rag hubaysan oo gudaha u galay dhismaha kadibna toogasho ku bilaabay dadkii gudaha ku jiray tirikoob saxa lagama hayo dadka weerarka lagu dilay balse waxaa la aaminsan yahay in toban qof dad ka badan oo shacab ah in weerarkaasi lagu dilay dadka weerarka lagu dilay kuwa la xaqiijiyey waxaa ka mid ah nabadoon aadan cali cabdulle nabadoon maxamed cismaan faarax iyo gaashaalne aadan maxamuud calasow iyo wiil arday ah oo waddada maraya xilliga qaraxa ismiidaaminta uu dhacayay ciidamada dowladda ayaa goobta weerar ka gaaray si ay usoo badbaadiyaan haddii ay jiraan dad weli nool oo gudaha dhismaha ku jira ciidanka taageerada iyo xasilinta midowda afrika ee awsom ee ka kala socda dalalka jabuuti iyo ethoobiya ayaa ina goobta gaaray si ay usoo afjaraan howlgalka khasaaraha dhimasho kasokow saameynta kale ee weerarka uu ku yeeshay magaalada beledweyne waxaa ka mid ah hakad ku yimid dhaqdhaqaaqii dadka iyo ganacsiga magaalada waxaa la jaray isgaarsiinta marka laga reebo internetka magaalada kama shaqayso lacagta shilinka soomaaliga oo dadku waxay wax ku iibsadaan lacagta telefoonka la isugu diro ilaa caawa fiidkii ma jirin wax adeeg isgaarsiin ah gudoomiyaha degmada beledweyne cumar calasow ayaa v o a u sheegay in saacadaha soo aadan ay qorsheenayaan in lasoo afjaro haysashada al-shabaab ee dhismaha ay weli ka dhex dagaalamayaan xildhibaan daahir amiin jesow ayaa waxa uu sheegay in dadka weerarka lagu dilay ay u badan yihiin dad rayid ah oo hoteelka deganaa waxaa liisoo sheegay shan qof inay ku dhimatay ay saddex kamida ay yihiin nabadoono dadka kalena dad rayida ay yihiin waxay ii sheegeen in laba baabuur oo qaraxa ay ku qaraxday hoteelka baabuur kalena ciidankii u gurmaday baabuur bajaaj ah muxua baabuurtan bajaajka leedaha saddexda mootooyinkan bajaajka leedaha saddexda lugood leh iyadana ay ciidankii gurmadka ahaa ay jidka u galeen intaasaa lii sheegay oo muxuu ahay qaraxyo waaweyn ay ahaayeen qaraxyada khasaaraha intaad iska yaraayo ciidanka dhimashadiisi iyo dhaawiciisu waa yaryahay odayaashii hotel ku jiray ayaa un muxuu ahay waxyeeladaas ku dhacday xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne